Munaasabadda xuska maalinta biyaha adduunka oo sanad walba maanta oo kale laga xuso adduunka oo dhan ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed Soomaaliya waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo wakiilo ka socday hay-adaha ka shaqeeya horumarinta biyaha waxaana sidoo kale maanta biyo la gaarsiiyey qaar ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada Baydhabo agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed Soomaaliya Liibaan Ow Khaliif oo goobta ka hadlay ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay maalintani kolley maanta waxaan isugu nimid inaan xusno maalinta maalinta biyaha ee adduunka oo sanad walba adduunka o dhan laga xuso oo ku beegan bisha maarso labaiyo labaatankeeda maalintan kolley ma ahmiyad gooni u leedahay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed oo soo abaabushay xuskan munaasabadan lagu weynaynayo maanta oo aan iskugu nimid halkan runtii saad ujeeddaanna waxaa ka qayb qaatay baatinis badan oo ka howlgala koonfur galbeed sida idinkaga muuqataa baanarka halkaa ku dhegsan oo aan uga mahad celinayno sida wanaagsan ay uga qayb qaateen munaasabadda tan inay qabsoonto waan oran karo haddaysan ayagu aysan qayb ka noqon oo aysan ka qayb qaadan ma qabsoonteen aad baan uga mahad celinayna kasaarad ahaan sida wanaagsan ay uga qayb qaateen sidoo kale waxaan uga mahad celinaynaa tiimka ka socda laftigooda hay-adaha halkaan noogu yimid si ay uga qayb qaataan munaasabadda tan iyo xuskan maalintan oo ah maalin aad u qiimo badan koley sidaa riwaayadda ku arkayseen maalintan oo halkudhigeedu yahay biyaha iyo nabadda koley waxaan u malaynayna inaan ogsoonnahay ahmiyadda ay leeyihiin biyuhu ama nabadda ay u leeyihiin waxaan ogsoonahay haddii ilaha biyaha bulshada ay ka helayso haddii la hagaajiyo maamulkooda la wanaajiyo waxaan u malaynayaa isdhexgalka bulshadan waa hagaagaya bulshadu inay is aaminto isu soo dhowaatana wuu keenaya sidoo kale waxaa ka imaanaya micnaha xasilooni in micnaha wixii conflicts aha ama iskahor imaadaha dhici jiray bulshada dhexdeeda laftigooda ay yaraadaan baa ay biyuhu keenayaan marka ka wasaarad ahaan kolley waxaan u xulanay eryadan maanta aan ku xusayno munaasabadda oo ah adc waa meelaha noogu daran oo noogu adag markay noqoto xagga biyaha baahiyaha biyaha ka jira ee magaalada baydhabo oo kaamamka ku yaalla ama xaafadaha ku yaallaba ay runtii caqabad xoogle naga haysato si biyo fiican loo gaarsiiyo marka wasaarad ahaan ahmiyad gooni ay noolahay annagoo rajaynayna insha allah mustaqbalka dhow in biyo nadiifa oo ku filan ay soo gaaraan xaafadahan iyo kaamamka ku yaallaba haddii ilaah yidhaahdo